إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار walaallayaal waxa ay kelmaddeennu caawa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ku saabsan tahay sunnada iyo inay tahay badbaadada iyo dariiqii lagu badbaadi lahaa hadalka laga hadlayo sunnaduna waa mowduuc runtii aad iyo aad u ballaadhan oo aan lagu soo koobi karin majlis keliya iyo majaalis fara badan toona laakiin insha allahu tacaala bal wixii wakhtigii inooga saamaxo ayaynu insha allahu tacaala waxoogaa isxasuusin doonaa iyadoo aan ka cudur daaranayo kursigan aan ku fadhiyo oo runtii aanay munaasib ahayn aniga iyo dadka la midka ah inaan ku fadhiisanno haddana waxa weeyaan dhacdae dee waa isla celcelinayna adillaha hore usoo maqasheen oo culimmadu idiin sheegtay oo aynu mashaayikhda ka wada faa'iidaysanay un baynu isxasuusinaynaa insha allahu tacaala ikhwaanii marka laga hadlaayo sunnada iyo xujiyadeeda makaanada ay sunnadu leedahay qaybaha ay sunnadu u qaybsanto cidda shubaha iyo brobagandhaha ku furay waa mowduuc saynu horeba u shaarnay ballaadhan ugu horrayn sunnada luqatan waxaa lagu qeexaa oo culimmadu ay ku tacriifiyaan adariiqa waa jidka iyo waddada la maro weeyaan sunnadu dariiqadaasi ha noqoto mardiyatan kaanat aw hayra mardiya waa marka sunna lafdiga luqatan la qeexayo weya culamada luqada markaad kutubu luqa ka baadhan lafdu sunna waxa uu mixwarkoodu ku wareegayaa inay tahay jidka iyo waddada la maro markaynu inagu soo baydhno tan machuudada ah ee aynu u jeedno ee sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyada lafteedu idlaaqaad fara badan bay leedahaynu ishaaraynee waxaa lagu qeexaa maa uhira can الnabiyi salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasalama min qowli aw ficli aw taqriiri aw waصfi khuluqiyi aw khilqiyi waa wax kastoo laga soo raray nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaase ha ahaado oodhaah iyo tirow amaba ha ahaado fal uu nebigu sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam ama ha ahaado sugid nebigu wuu sugay sala allahu calayhi wacaalihi wasalam ama ha ahaada astaan iyo tilmaam nebigu uu lahaa taasoo ka mid ah tilmaamihiisa dabiicada iyo dhaqanku uu keensanaayey amaba abuurku uu keensanaayey tacriifka noocaasa waxaa soo gudagelaya wax fara badan oo sunnadii ka mid ah haddii ay tahay siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii ay tahay turuugtii iyo waxyaalihii nebigu ka tegey oo aynu tilmaami doonno in turuugtu ay ka mid tahay sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalama markaa tacriifka culammada muxadisiintu ay ku qeexeen fannigu waa fannigoodiie waa kaa wey ee sunnadu taqaasiin fara badan baa la qaybiyaa iyadoo ictibaaraad kala duwan laga eegayo mar waxaa la qaybiyaa biictibaari daatiha laf ahaanteeda marka la eegayo waxaa loo qeexiy loo qaybiyaa ilaa qowliya wa ficliya wa taqriiriya waaynuna insha allahu tacaala in yar isu taagi doonaa mar waxaa laga qaybiyaa iyadoo la eegayo biictibaari calaaqatiha bilqur'aan xidhiidhka qur-aanka ay la leedahay marka la daymoonaayo la fiirinaayo markaana saddex qaybood baa loo qaybiyaa alsunna almu'akida wa hiya almuwaafiqatu lilqur'aani min kulli wajhin waa sunne arrin qur-aanku sheegay sii xoojinaysa sida salaada oo kale qur-aankaa sheegay sakada oo kale qur-aankaa sheegay soonka oo kale qur-aankaa sheegay arrin qur-aanku sheegay ayay sii xoojinaysaa qaybta labaad alsunna almubayina aw almufasira taasna waxay qeexaysaa oo bayaaminaysaa caddaynaysaa limaa ujmila limaa ujmila fi lqur'aan wax qur-aanka lagu ijmaaliyo oo lagu duuduubay bay kala bayaaminaysaa oo faahfaahinaysaa waa sida misaalka laftiisii baan ku noqonaynaa salaada oo kale salaaddii qur-aankii waa lagu sheegay ictibaarkii hore markaynu eegaynay waxay ahayd alsunna almu'akida markaynu weji labaad ka eegnana waxa ay noqonaysaa alsunna almufasira almubayina limaa ujmila fi lqur'aan salaaddii markii qur-aankii lagu sheegay sunnadii baa faahfaahin soo bayaamisay salaadaha tiradoodii rakacaadka la tukanaayo shuruudii salaada arkaantii ay lahayd markaa sunnadu qur-aanku sidaana way u bayaamisaa qaybta labaad weeyaan qaybta saddexaad waxaa la yidhaha sunna alistiqlaaliya waa sunne ka madax bannaan ama sheegaysa arrin aanu qur-aanku bacdhabinoo sheegin waxaa u mihaal iyo tusaale ah sida axkaamu shufca oo mucaamalaadka ka mid ah qur-aanku muu sheegin xaggaa marka la eega qur-aanka way ka madax bannaan tahay waxaa ka mid ah miiraafuljadda markaa taana waxaa la odhanayaa asunna almustaqila aw izaa'ida maa fi lqur'aan qur-aanka wixii lagu sheegay iyadu way ka dheeraad bay ka tahay sunnada markaa la eego biictibaari wusuulihi ilayna xadiidka ama sunnadu qaabkaynagu soo gaadhay iyo cadadka naqalada iyo dadka soo raraya ruwaaddeedu sida macruufkaynu naqaano waxaa loo qaybiyaa ilaa mutawaatirin wa axaad taasina waa mid muqarar ku ah fii kutubi culuumi alxadiid marka waxaynu u soo noqonaynaa taqsiimka min xaysu xaqiiqatiha marka la eego laf ahaanteeda iyo dhab ahaanteeda sunnada waxaa loo qaybiyaa qowliya iyo ficliya iyo taqriiriya oo wixii nebigu calayhi salaatu wasalaam ku hadlay wixii nebigu sala allahu calayhi waala ali wasalama sameeyey oo ay soo gudagelayso assunnatu tarkiya wixii nebigu sala allahu calayhi wasalama ka tegey waxa sunno ah in laga tago wixii nebigu sameeyey waxa sunno ah in la sameeyo wixii se nebigu yidhi ee aan khusuusiyaadkiisa ka mid ahay inuu yidhaahdo ayaa sunno ah qaybta saddexaad sunna taqriiriya waa wixii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sugay ama xadaradiisa iyo goobuu joogaha lagu sameeyo oo inkaariya aanu kala hor imanin amaba ha loo soo naqliyo samayn la sameeyey hadduu munkar shaygaasi ahaan lahaa labayanahu nebiyu calayhi salaatu wasalaam fii waqtihi nebigu xilligiisa ayuu caddayn lahaa intaa waxaynu ku dhaafaynaa iyadoo ay taqsiimaad kale ama qaybo kale oo sunnada la qaybiyaa jiraan lidayqi lwaqti qaybaha sunnada ayaynu ishaarnay sunnada waxay leedahay makaana heer iyo boos iyo hiraab bay joogtaa diinta meel bay ka taallaa oo ka joogtaa qiimay ka leedahay waxay culamada muslimiintu isku waafaqsan yihiin sunnadu inay tahay almasdaru athaani masdarka labaad ee ay shareecadu leedahay waana alaslu athaani min alusuuli almuttafaqi calayha waa asalka labaad asallada la ysku waafaqsan yahay ashaykhu alcallaama cabdilcaziz ibnu baas raximah ullah ayaa masalada isagoo ka hadlayaba wuxuu uhi fahadihi makaanatu sunna min alislaam wa annaha alaslu athaani min usuuli alislaam wa annaha xujatun mustaqilatun qaa'imatun binafsiha yajibu alahdu biha والرجوع إليها متى صح السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك سنadu waxay leedahay heer sarreeya waana heerka labaad ee shareecada islaamka iyo asalada wax lagu dulbineeyo waa xujo madax bannaan oo la odhan maayo arrinku sunnadu ay sugtay qur-aan ma sugayaa sida axkaamta qur-aanka loo qaadanayo ayaa axkaamta sunnadana loo qaadanaya waynu waynu arki doonaa insha allah sida wa annaha xujatun mustaqilatun qaa'imatun binafsiha yajibu alahdu biha in la qaataaba waajib wاlrujuuc ilayha in loo noqdo ayaa waajiba haddii nebigii nool yahay calayhi salaatu wasalaam nebiga laftiisii loo noqdo haddii nebigu dhintay sunnadiisii loo noqdo fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wاlrasuul hadalkaa wuxuu ka odhanayaa majmuuciisa juska sideedaad safxada boqol iyo saddex iyo afartan ashaykhu اlalbani raximah اllah sidoo kale wuxuu odhanayaa aلsunaة الnabawiya hiya almasdar الthaani min masaadir الtashriic اlislaami bacda alqur'ani اlkariim سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية وتعد السنة وحيا غير متلو سأو شيخ أو الشيخ واسنا قيحيا كتاب كيس حجية خبر الواحد في الأح... في العقائد والأحكام علماء فربضان وصور هرينا ويجراني وقت كاكوان سنة إطلاقات كلا دوان بعض إطلاقات mar baa asunna inta la idlaaqo wax looga jeedaa mar kalena asunna inta la idlaaqo ayaa wax kale looga jeedaa sheikha caalimka ee culammada casriga ka mid ah sheikh alcallaama cabdilmuxsin alcabaad albadri ayaa wuxuu ku sheegayaa idlaaqaadka sunnada ee sharaxa abi daawuudka wuxuu odhanayaa afar idlaaq baa sunnada lagu idlaaqaa mar waxaa lagu idlaaqaa bimacna alariiqati waalmanhaj oo sunna ayaa la yidhaahaa waddada iyo nahjiga iyo jidka ay dadkaasi marayaan mid walbaa tusaalayaal ayuu u keenayaa waxa uu tusaalaynayaa qowlu rasuuli sala allahu calayhi wacala aalihi wasalama faman raqiba can sunnatii falaysa minii iyadoo sunna looga jeedo bimacna alariiqati waalmanhaj cidda sunnada nebiga ka santaagtaa nebigu waa dayriyey calayhi salaatu wasalaam dayra ayuu iga yahay buuri marka waa dariiqii nebigu maray iyo nahjigiisii iyo waddadiisii iyo hadyigiisii cidda ka santaagtaa lagu jira tusaalayaal fara badan buu keenaya waxaa iطlaaqa labaad ama macnaha labaad uu yahay ee lafdu sunna loo isticmaalo bimacna alxadiid oo inagu sidaynu yani cumuuman isticmaalno ah waxaynu aragnaayo oo culammadu sheegaya sida muxadisiinta ama mufasiriinta ama fuqahada ama culammada funuuntu funuunta kala duwani sunna iyagoo ku idlaaqaya xadiidka masaladaa waxaa u daliila kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska iyo caqli waxay ka wadaan xadiidka nebiga sala la markay sunnada leeyihiin khusuusiyada xadiidka nebiga calayhi isalaatu wasalaam ayay uga jeedaan macnaha ama iطlaaqa saddexaad ee uu sheikhu tilmaamaayo waxaa looga jeedaa maa yuqaabilu اlbidca bidcada waxaa ka soo hor jeeda lidka iyo didka ku ah walihaada bay dadku waxay u qaybsameen ilaa sunniyin wa bidciy mid sunnadii ku abtirsaday iyo mid bidco ku abtirsaday waa sidaa ku dareertay taaliifaadka culammada ay alifeen maalan kutubu sunna oo kale ay ka alifeen sida aلsunna licabdillaahi ibni imaami axmed sida aلsunna libni abi caasim sida aلsunna liلطabaraani sida aلsunna lilalakaa'i iyo culammada kale la midka ah ee faraha badan leh waxay ka hadlayaan markay kutubta magacaa u bixinayaan caqiidadii saxda ahayd iyo wixii badbidca lagaga badbaadayy marka markaana waa maa yuqaabilu lbidca weyaan tusaalayaal fara badan ayuu nb ayuu wuxuu weyaan bixinayaa shiikhu xafidahu llah iطlaaqa afraad waa asunna in looga jeedo bimacna almustaxab sunnihii waajibka ka hooseeyey ee samaynta la sameeyana khayrka iyo ajarka laga helaayey haddii laga tagana aan ciqaabtu ka dhalanayn afartaa idlaaq uu tilmaamayaa shiikhu raxima xafidahu llahu waana runtii hadalaad u qiimo badan buu sheegayaa mid walba tusaalayaal iyo namaadij kala duduwan ayuu aada u bayaaminayaa u faahfaahinayaa sharaxa abi daawuudka uu sharaxaayo juska koowaad safxada boqol ilaa boqol iyo sideed buu kaga warramaya taasina waa sunna marka la yidhaahdo waxyaalaha ay culammadu u kala isticmaalaan oo aynu ku sheegnay afartaa qodobee shiikhu waxa weeyaan uu ishaaray in bimacna dariiqati wa manhaj looga jeedo in bimacna alxadiid looga jeedo in maa yuqaabilu lbidcata looga jeedo in bimacna almustaxab walmanduub looga jeedo duluucda muxaadaradu waxa ay ugu badan doontaa sunnada iyo xujiyadeeda adilada u culammadu ay u xujaysteen shiikha laftiisa sheekh cabdimuxsin ayaa wuxuu ciwaansanayaa annusuus alwaaridatu calaa ana asunata waxyun min cindi illaahi yajibu itibaacu adilada ku soo aroortay inay sunnadu tahay waxyi ilaahay xaggiisa ka ahaatay waajibna ay tahay in la raaca markaasaa wuxuu odhanayaa faina sunata rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam hiya alwaxyu haani bعd الqur'an الكريim wahiy waxyu min اllahi عaزa wajل kaاlkitaab إla أna الkitaaba tacabad اllahu taعaalى btilaawatihi wajaclahu muعjiزa sida qur-aanku uu xujo u yahay bay sunnaduna xujo u tahay laakiin qur-aanku wuxuu sunnada dheer yahay alfaadiisa ayaynu ku cibaadaysanay oo ku tukanaa xadiiii lagu cibaadaysto lagu tukado halka faatixada la geliyo ama halka suwarka kale la geliyo iyadu ma ay jirayso hadalkaa wuu ku dheeraanayaa waxaana uu tilmaamayaa adilo fara badan oo ku soo aroortay masalada aayaad qur'aaniya iyo axaadiis nabowiya labadaba axaadiistu aayaadku tilmaamaya waxaa ka mid ah wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh وما نهاكم عنه فانتهوا waxaa ka mida wmaa kana limuؤmini walaa muؤminaةi إida qada اllahu warasuuluhu أmra an yakuna lahm اlkhiyaraة min amrihim waxaa ka mida falyaxdar اladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaab aliim waxa uu odhanayaa shiikhu faman zacma anahu yaakhdu min alkitaabi walaa yaakhdu min الsunati faqad kafar qofka sheegta ee yidhaahda anigu kitaabka qur-aanka un baan qaadanayaa ee sunnada qaadan maayo bashar iyo bani aadam baa ku hadlay aniga ima khuseeyo axaadiistu aniga ima taallo siday maanta dad fara badan ay ku tiraamayaan kaasi wuxuu ka gaaloobay qur-aanku sheegaya inuu raacayo qur-aanku sheegayo inuu raacayaabaabuu ka kufriyey waayo qur-aanka maxaa ku sugan wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu rasuulku wuxuu idinla yimaado ee idin siiyo qaata wixii idinka reebeena ka hadha marka iska daa sunnadii halka iyada uu dafira iska dhig qur-aankuu lahaa waan raacayaa ayaa halkaasi uu ka kufriyey waxa uu bixinayaa tusaalayaal waqad jaa can cabdillaahi bni mascuud radi allahu canhu anahu lacana annaamisata walmutanamisa waqaala mali laa ancanu laa alcanu man lacanahu rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalama وهو موجود في كتاب الله فجاءت إليه امرأة فقالت يا أبا عبد الرحمن انظر ماذا تقول فإنك قلت, فإنك قلت كذا وكذا وإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت في فيه الذي تقول وعورنا يا عبد الله بن مسعود وحكيمي إنه نعضي النامسة والمتنمسة مركز ساء يريد maxaan u nacdali waayey ciddii rasuulka ilaahay nacdalay calayhi salaatu wasalaam iyadoo weliba nacdashaasi kitaabka ilaahay ay ku jirto markaasaa cabdillaahi bni mascuud gabadhi u timi oo ay ku tidhi abaa cabdiraxmaan ow qur-aanka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa waan akhriyey meel lagu nacdalaayana maan arag annaamisata waalmutanamisa bal arrinkan aad leedahay ka fiirso waxa uu ku yidhi cabdillaahi mascuud in kunti qara'tahu faqad wajadtahu haddaad qur-aanka akhriday waad aragtay laakiin waxaa laga yaabaa inaad akhrin miyaanad akhrin qowl allahi tabaaraka wa tacaala wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii rasuulku idin siiyo qaata miyaydaan akhrin miyaanad akhrin wuxuu idinka reebana ka hadha taa maad akhrin miya waxa uu keenayaa shiikhu jazaahu llahu khayran adilada u daliilka sunnadu inay tahay waxyi lagu janno mudanaayo khilaafka la khilaafana ee cadaab lagu gelaayo xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalama kullu ummati yadkhuluuna aljannata ila man abaa qiila waman ya'ba ya rasuula allah qala man aطaacanii dakhala اljannata waman casaanii faqad abaa waa xadiis macruuf marka wuxuu sheegayaa kale qisadii ninkii ka cabanayey walaalkii colol xanuunka kala cabanayey nin baa nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalama isagoo ka cabanayo inuu walaalkii isagoo sheegayo walaalkii inay calooshu xanuunayso markaasuu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama isqihi casala malab waraabi malabkaa calool xanuunka u dawaahi malab waraabi mar labaad iyo mar saddexaad ayaa uu ninkii u yimi asagoo leh walaalkii colooshii waxba iskamay bedelin sidii unbay u xanuunaysa nebigu waa ku celiyey sala allahu alay slam uhi isqihi casala oradoo malab waraabi sadaqa allahu wakadaba batnu akhiika ilaahayna run buu sheegay caloosha walaalkaana been bay sheegtay yacnii arrinkan aan kuu sheegayaa waa waxyi waxyiguna ilaahay xaggiisuu ka yimi in uu malabku dawo yahay oo caloosha daweeyo waa waxyi oo ilaahay baa sheegay anaana idinka soo gaadhsiiyey saasay ka dhiganta masaladan sunnada iyo xujayadeeda culamo fara badan baa kutub ka qortay waxaan ku koobsaynaa muxadis dunya moxamed naasirudiin alalbani raximah llah rasaa'il fara badan buu ka leeyahay kutubtu ka qoraya waxaa ka mid ah kitaab la yidhaahdo alxadiidu xujatu binafsihi fi alcaqaa'idi waalaxkaam xadiidkuu si guud uga hadlayaayo sunnada mar khabarulwaaxidka iyo akhbaarul aaxaadka oo dad badan ay tashwiish iyo hadal ku fureen buu si gaara uga qoray xujiyatu khabarwaaxidi fi alcaqaa'idi waalaxkaam kitaabkiisaas ayaa inagu filan baabkaa markuu ka hadlaayo sunnada xujiyadeeda ee diladu keenay oo aada u fara badan aynaan kaba gayoonayn waxau odhanayaa shiikhu inahu min almutafaqi calayhi bayna almuslimiina alawaliina kaafa ana sunnata annabawiyata calaa saaxibiha asala calaa saaxibiha calaa saaxibiha afdalu asalaati wassalaam hiya almarjicu athaani waxa la ysku waafaqsan yahay oo la ysla ogol yahay sunnada nebigu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama inay tahay marjica labaad nusdambeedka labaad ee diinta loo noqdo marka la iskhilaafo kitaabka qur-aankuunbaa ka horeeya uma sunna wuxuu sheegayaa adilada fara badan iyo aqwaal ahlu cilmigu ay yidhaahdeen oo ay sunnada xujiyadeeda iyo adilada tilmaamaysa ay sheegeen waxaa ka mid a uha aayaadka qur'aaniga ah ee ku soo aroortay xujiyada sunnada aayatu suurati alaxzaab oo haddee ra'aynu akhrinay shiikii kalena soo qaatay wamaa kaana limuminin walaa muuminatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihi waxaana ka mid ah aayatu aayaadka suurat lxujurat aayadda u horeysa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulihi itaqu llah alaaya waxaa ka mid a qul atiicu اllaha wاrasuula fain tawallow faina allaha laa yuxibu اlkaafiriin aacadii rasuulkaa lagu celcelinaya waxaa ka mid a waarsalnaaka linnaasi rasuula wakafaa biاllahi shahiida man yuطic الrasuula faqad aطaaca allah cidda rasuulka adeecda ilahna way ateecda markii hore aacada ilaahay baa la horreysiinayay iminka tii rasuulkaa la horreysiiyey sala اllahu alayh wasalam marka xagga aacada xuquuqda nebiga iyo ilaahay labaduba leeyihin bay ka mid tahay mushtaraka waxaa ka mid ah aayaatu suurat nisa oo dhowr jeer ku soo arooray yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu اllaha waaطiicuu الrasuula wauli اlamri minkum fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ilى اllahi wاrasuul fii shay wax allaalaya waxay isku khilaaftaan noocuu doonaha ahaado wa nakiratun fi siyaaqi shar tufiid اlcumuum fain tanaasactum fii shayin ayan kaan faruduuhu ilى اllahi wاrasuul kitaabka ilahay aggiisa kitaabka ilahay baa loo celinaya rasuulkana calayhi الsalaatu wasalaam hadduu nool yahay isagaa loo celinaya hadduu dhintayna sunnadiisaa loo celinaya loo bandhigaya lagaga hadlinaya waxaa ka mid ah adilada uu keenayo wa aطiicu اllaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wاصbiruu ina allaha maca الصaabiriin وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون ليتسللون منكم لواذا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم آه. laa tajcaluu ducaaءa الrasuuli baynakum ka ducaaءi bacdikum bacضa qad yaclamu اllahu اladiina yatasallaluuna minkum liwaada falyaxdar اladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun barak اllah fiikum waxaa ka mid ah adiladu shiiku keenaayo yaa ayuha اladiina aamanuu اstajiibuu lilahi wاlrasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum wاclamuu ana allaha yaxuulu bayna اlmar'i wa qalbih waannahu ilayhi tuxsharuun adilo aada u badan oo majaalis fara badan u baahan ayuu ayuu sardinayaa aayaadkii bayna weli dhammayn waxaa ka mid ah axaadiidta nebigu uu keenayo waxa weya shiikhu xadiidkii abu hurayra fi صaxiixi imaam اlbukhaari ku warinayey kullu ummati yadkhuluuna اljannata adilo badan buu salaada oga soo qaaday adiladaa dhammaantood waxay tilmaamayaan rasuulka in la ateeco amarkiisa in la qaato haddii la iskhilaafo in loo noqdo iyo waxyaa la midka qaar waxay tilmaamayaan sida xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam dardaarankii nebiga ee dhexalgalka ahaa ee ummaddu ay ku badbaadaysay laba shay hadday qabsadaan ummaddu mal aanay lumahaynin kitaabka ilaaha iyo sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam adilo aad u badan oo aan wakhtigu waynoo saamaxaynin ayuu shiikhu waxa weeyaan aada u sardinaya adilada tilmaamaysa daacada rasuulka amarkiisa in la qaato dariiqiisaoo laga baydho in lagu halaagsamo haddii amarkiisa la qaato jannada la helaayo culamada qaar waxay tilmaameen siyaabo sida aayaadka ay u sardiyeen qaab yacni way qodobeeyeen oo aayaadka kutus kutusaya calaa wujuubi taacati rasuuli illaah qaar oo aynu qaar badan sheegnay aayadaha kutusaya nebigu inaanu iska hadlaynin oo hawadiisa ku hadlaynin wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxa adilada kutusaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam in laga digtoonaado amarkiisa in la khilaafo taxdiir iyo dig digniin layna siiyey aayadaha tusaaya sunnadu inay qur-aanka bayaaminayso oo faahfaahinayso oo ka mujmalkaa bayaaminayso oo kala ibhaamiye caddaynayso taasina waa la mid وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم أدلة الماميسا رسولك إلى الرمي واللفتس يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله كاستنباط أهل العلم أدلة الماميسا رسولك إلى الراعه راعتاك للراعان أي تهي واجب haddii la gees maro dariiqiisa iyo waddadii waddad nahjigu marayna la halaagsamaayo qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah yacnii jacaylkii ay sheegteen waxaa loogu looga shardi dhigay inay rasuulka raacaan sala allahu alay wasalam marka ijmaaca ku soo arooray ee muslimiintu ay isku wada waafaqsan yihiin xujiyada ay sunnadu xujo tahay aada iyo aad bay culammadu runtii ee musanafaadka iyo mu'alafaadka ay ka qoreen adilada ay sardinayaan aada iyo aad bay u fara badan tahay ijmaacaa ku guntabay laftiisa oo aimo fara badani ay soo naqliyeen waxaa soo naqliyey maxamed ibnu cali bn maxamed ashawkani raximah اllah wuxuu odhanayaa iclam annahu qad itafaqa man yuctadu bihi min ahli اlcilmi calى ana الsunata almuطaharata mustaqilaة bitashriici اlaxkaam وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني, وإني أوتيت القرآن ومثله معه waxay isku wada waafaqeen ahlucilmigu cid allaale cidda qowlkooda la tirsadaa sunnada nebigu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalama inay tahay mid u madax bannaan axkaamta jidaynteeda sida qur-aankuba uu axkaamta u jideeyaabay sunnadu axkaamta u jidaynaysaa sida xalaal in la xalaaleeyo sida xaaraani la xaaraantinimeeyo waxii alla midka waxaa ka sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam buu yihi shiikhu shawkaani raximahullah inuu yidhi waar hooye waxaa laysiiyey qur'aanka ayaa laysiiyey iyo mid kale oo weheliyo la mid ah kaa wehelinaya la midka ahina waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam xagga waxyinimada ilaahay subxaanah wa tacaala xaggiisa inuu ka yimi oo waxyi yahay sida aayaadkii horeba ay tilmaamayeen ayuu waxa weeyaan kala mid yahay culammada badan baa soo raray ijmaaca noocaasa inay culammadu tan noocaasa isku waafaqsan yihiin iyadaan la kala qaadi haynin ma khabaru mutawaatir baa khabarkani mise waa khabar axaada waxaa jira qolyo fara badan oo tilmaamay ama ku tiraabay inaanay sunnada raacahaynin qur-aanku ku filan yahay xukun kastoo ay u baahan yihiinna ay qur-aanka ka helayaan casriga noocanana way soo bateen ilaa ay manaadiqdan iyo dhulalkan aynu degannahay waxa weeyaan joogaan oo maanta ka hadlaya mowduuca waxaa risaalada mufiidaha ka qoray ashaykh adoctor cuhmaan macali maxamuud xafidahu llahu waraacaah risaaluu ka qoray qur'aaniyiinta iyo shubahooda shubahaat alqur'aaniyiin wa raddi shubahaatihim fii daw'i اlkitaabi waالsunna risaalo magacaa la yidhaahdo ayuu ka qoray oo aada u faa'iido badan wuuna tilmaamaya noocay waxa weeyaan u tanaaqudayaan iyo say isu burinayaan iyo qur-aankay sheegayaan laftooda inaanay rumaysnayn waayo qur-aanku sunnadu inoo soo celiya aayadaha aynu tilmaamayno iyo ko la midkaa cibaadaadkoodu waxa weeyaan say u cibaadaysanayaan sidee bay u tukanayaan salaada duhur inay afar tahay oo maqhrib saddex yahay oo subax laba yahay oo casar afar yahay oo cisha afar yahay qur-aanku meel lama kaga yaalla kale qur-aan keliyaan ku koobsanaya xagu isuu tukanaya ya wuxuu odhanayaa shiikhu qur-aaniyiintu haddii sidoodaba loo eego waxay noqonaysaa maalintii inay hal ragcad tukadaan gelinka hore hal ragcad gelinka dambana inay hal ragcad tukadaan waayo salaadda intaa ku dhawoobaysa tukada baa leegi saan u tukannaa imisaan tukannaa tan xilligeed tukannaa salaaddu waxay ku ansaxaysaa maxaa looga maarmaan u ah oo arkaanteeda ka mid a shuruudda ka horraysa maxaa ka mid ah marka waa in hal hal ragcad buu ismu salaan ku rumoobaya marka kuwaasi xataa qur-aankii bay ka kufriyeen oo yacni faraayay sunnada in la raaco oo nebiga calayhi salaatu wasalaam amarkiisa la hoggaansamay khabaru waaxidka kuwaasi markaas sunnada dhan ayay halkaas ka dhigan qaar waxay hadal iyo tashkiig geliyeen khabarulwaaxidka aynu ognahay inta xadiida ku soo arooray haddii khabarulwaaxidka la diido bacdi dhan oo diinta ka mid a baa dumaya kutubta xadiidka iska daa wax kale fii saxiixi imaam الbukhaari raximah اllah asaxu kitaabi bacda kitaab اllah imise xadiidoo khabarulaaxid axaad soo wariyaa ku sugan fii awali xadiid awalu xadiid fii saxiixi imaam اlbukhaari wa aakhiru xadiid fii saxiixi imaam اlbukhaari labadooba axaad markaa bukhaariga wayaan iska daynaa xadiidu cumar bn khadaab inama alacmaalu bالniyaat soaxadna kelimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wa bixamdihi subxana allahi alcazim xadiis abi hurayra isna waa axaad haddii la idhaha khabarulaaxaadku xujo ma aha waxay noqonaysaa diinta qaybo badan oo ka mida in la hadlayo arrinkaasna waa arrin khatara oo jurmigiisa iyo waxa weeyaan khatarnimadiisa wax weeyaan leh waxaynu ishaaraynaa dhowr arrin bal adilada u daliilka khabarulaaxaad aaxaadka in la xujaysan karo laftiisa iyadoo culammadu ay kutub dhan kaga hadleen haddana waa yara ishaarayna waxaa la mid a nebigu sala allahu calayhi wacala ali wasalama saxaabada wuu diri jiray wuxuu u diri jiray dhulal kala duduwan qaar ducaada qaar wullaada qaar qudaada rusul kala duwan calaa haada waxay noqonaysaa khabar waaxidkaasi warkuu sidaa in laga fiirsado oo cid kale loo helo yaa mucaadu inaka ta'ti qowma min ahli اlkitaab falyakun awala ma awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha illa allah mucaad waaxid buu ahaa waxaana nebi moxamed u soo igmado shaqo uga soo dhigay aslu usuul towxiidkii baa la soo faray calaa haada khabarkaa la qaadan maayo weeyaan warkaa mucaadsido ilaa waa keligii ina mari maayo ta noocaasi waxay keensanaysaa diinta in la hadmi iyo dumitaan weyn lagu sameeyo saxaabo fara badan buu diray nebigu calayhi isalaatu wasalaam marka caqaa'idda iyo axkaamta labadaba iska daa wax kale towxiidkii oo aslu usuul ah ayaanu waxa weeya arkaynaa in nebi maxamed saxaabi la diraayo cibaadaadkii kale salaadii iyo kuwa la midka hayna dee waa saas oo kale waa xasuusataan xadiidu xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa markii qiblada la bedelay saxaabi baa saxaabada oo baytulmuqadas u tukanaya u yimi deedna wuxu uhi alaa ina alqiblata qad xuwilat waar hooya hadda qibladii waa la bedelay waa iska taagnaayeen halkii bay ku dhamaysteen salaadoodii soo maha la iyagoo salaadoodii ku jiray wareegeen waar waa waaxid ha dhegaysanay baa layidhi fahamkii saxaabadu saa maaha ma ahayn fahamkii saxaabadu waa kuwaa salaaddii iyagoo salaadoodii ku jira wareegaya awalkay baytulmuqadas u tukadeen iyo aakhirkay kacbada u tukadeen salaatun fii qiblatayn waayo iyagu markaasunba warku soo gaadhay marka qolyahaasina runtii khatartooda ayay leeyihiin waxba kaba sukeeyaan naf leh oo badan kuwa sunnada diidaya waa isdhaamaan waana sallaamo loo dhigto inkaaru sunna sallaamo loo dhiganayo sunnada si loo ibtaalin lahaa oo loo diidi lahaa lagana yaabo inay waxyaalo badani ka dambeeya maadaamaynu sheegnay wax ka mid ah adilada qur-aanka iyo sunnada bal culammadii muslimiintu sunnada maxay ka yidhaaheen cabdillahi bni cumar min culamaaءi الصaxaabة wa adilaa'ihim wa fudalaa'ihim waxa u uhi laa yazaalu الnaasu calى الطariiq matabacu lahar dadku jidkii isaga ahaa waa sunnadiiya ka suuli maayaan intay jidka inta raadka raacayaan intay sunnada raacayaan abu darda radia allahu canhu can jamiic الصaxaaba wuxu uhi lan tadila maa akhadta biاlahar ma habaabaysid oo lumi maysid intaad raadka waddo raadka intaad raacayso ma lumaysid waxaa caan ah maqaalada laga sheegay imaamu maalik raximah اllah assunnatu safiinatu nuux sunnadu dee waa deen waa doontii nebi nuuxun calayhi الsalaam man rakibahaa najaa waman takhallafa canha gariq sunnadu waa doon doontii nebi nuux yaa badbaaday nebi nuux doontiisi intii raacdu baa badbaaday intii ka hadhayna oo inankiisi iyo ooridiisi iyo kufaartii kaleba ka mid yihiinna biyaha qaata sunnadu waa qaali oo lalayaab in lagu dhego oo lagu lala xijcalaystaana aada u mudanta abu caaliya oo taabiciinta ka mid wuxuu yidhi maa adri ayu nicmatayni afdalu calay garanaayo laba nicmo teebaa igu mudan oo igu sii weyn an hadaani illaahu lilislaam aw lam yajcalanii xaruuriya inuu ilaahay islaamka igu soo hanuuniyey iyo inaanu khaariji iga dhigin waa islaamnimadii weynayd inuu ilaahay muslim marka hore iga dhigay iyo inuu haddana sunni iga sii dhigo aanu khaariji iga dhigin ta weyn ma garanayo sunnadu waa qaali zuhri waxa uu yidhi alictisaamu bالsunnati najaatun wاlcilmu yuqbadu qabdan sariica sunnada in la dhug la qabsadaa waa badbaadadii waa waddadii iyo jidkii lagu badbaadayey cilmigana waa la qabanayaa qabasho deg dega waa la qabanaya jahligaa badanaya sida xadiis sheegayso abu cubayda alqaasim wuxuu yidhi almuttabicu liلsunnati kaalqaabidi calى اljamri qofka sunnada raacaya waxa uu ka dhigan yahay qof dhimbiil ku taagan dhimbiil daba qof ku taagan buu ka dhigan yahay wa huwa alyawma wa huwa alyawma cindii afdalu min darfi say min darbi sayfi fii sabiili اllah maantana qofkaa sunnada ku taagani wuxuu agtayda ka qiimo badan yahay ilaahay jidkiisa iyo jihaadkoo kurka lagu jaro waa goormo laakiin innaga maanta ka warrama haddaba shiikaasi maalintiisii buu sheegay waxaan sheegayaa bal maanta qofka sunnada ku taagan sida loo colaadinayo sida magacyo kala duduwan loogu bixinaayo sida laga yaabo in wax fara badan barabagaandho badan oo jirin laga sheego aada bay u badantay marka sunnigu waa mujaahid waa qof waxa weeyaan goobtii joogoo diriraya ilaahay subxaanah wa tacaala darti u dir u diriraya weeyaan imaamu albani oo maqaalada tacliiqiyey baa wuxuu yidhi hada fii zamanihi fakayfa fii zamanina fakayfa fii zamanina abu cubayd alqaasim raximah llah ibnu salaam raximah llah xilligiisii buu sheegay bal maanta innaga xilligaana ka warrama waxa uu yidhi abubakr ibnu cayaash saaxibu الsunna إida maata axya allahu dikrah wاlmubtadic laa yudkar qofka sunnada u helkaay hadduu dhinto oo god galaba waa la dhimanayaae ilaahay xuskiisa waa waarinaya magac fiican buu helaya ka bidcoolahayna markaasaa la waayaya waxaad tusaale u soo qaadataa culammadii hore iyo ahlubidaci la doodi jiray sida imaamu axmed raximah llah iyo imaam ibnu taymiya culamada weynaa xaggay ku sheegan yihiin kuwii la doodi jiray ee dadka ku ahaa ee mukhaalifiinta ahaa halkeebaa lagu qoro lagu marka imaamu axmed lasoo sheegaba waa raximah llah marka imaamu ibnu taymiya la sheegaba raximah llah laakiin kuwii xilligoodii la joogay qur-aanku waa makhluuq qaar lahaayeen maxamed cabdiwahaab kuwii beenta iyo barabagaandhaha iyo waxa weeyaan beenaha iyo iftiraa'aadka ka faafinaayey xaggay maray waxau yihi cabdillahi bni mascuud isagoo sunnada boorinaya ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum waa art sunnada raaca oo bidco ha la imanina oo ha hala abuuranina bidco inaad samaysaan waa laydinkaga filaaday diintu waa qani way dhammaystirantahay diintu qabyo ma aha meel wax lagaga soo daraana kama badnaato culammadu waxay ka digeen bidca aada iyo aad bay uga digeen musanafaadka iyo kutubta laga qorayna ma allaahu bihi caliim wey wuxuu uhi abu ayub asikhtiyaani raximah اllah masdaada صaaxibu bidca ijtihaada ila sdaada min allahi bucda qof bidca u saaxiibihi dadaal ma kordhiyo ilaa ilaahay uu ka fog ilaa wuxuu kororsadaa fogaansho ilaahay uu ka fog yahay markastuu ijtihaad iyo dadaal iyo khayr isku dayo wuxuu sameeyaa ilaah buu kasii fogaadaa sufyaan athawri wuxuu yihi albidcatu axabu ilaa ibliisa min almacsiya faina almacsiya faina almacsiyata yutaabu minha waalbidcatu laa yutaabu minha bidcadu ibliis bidcada macsiyada wuu ka jecel yahay oo bidcada iyo macsiyada bidcaduu jecel yahay waayo bidcada lagama toobad keeno laakiin macsiyada waa laga toobad keenaa haaliban sida badan qofka macsiyada ku jira waxaa oraysaa war khamriga iska daa nin qaadkan iska daa ku wareeriye hantidaadi iyo naftaadiba baabiye nin iska daya shaydaan bay wata yuu daliil keenaya may laakiin bidcooluhu mise xadiis buu keenayaa uu waxa weeya laquji baadhay ya adiluu samaysanaya qiil buu raadinaya sheekh hebel baa ii baneeyey buu odhanaya ya wa zaytuunan wa qadbaa buu ku daliishanaya odhanaya qaadka qadbiga looga jeeda imaamu maalik raximah ullah wuxuu ihi man axdaa fi hadihi اlummati shayئa lam yakun عalayhi salafuha faqad zacma ana الrasuula salى اllahu عalayhi wعalى alihi waslama khana الrisaalata qofka diinkan iyo diintan ku soo kordhiya ku soo dara waxaan salafkeedii ogeyn kaasi wuxuu sheegtay oo ka dhigan yahay mid leh nebi maxamed diinta uu khiyaameeyo intan uu sheegin anaa soo helay waayo diintu way dhammaystiranta wax damba in lagu soo kordhiyo in la tacdiiliyo in kabitaan lagu sameeyo inaad caqligaada wax ka keensato waxa weeyaan waxay noqonaysaa bidac wixii aan maanta maalinkaa salafku iyo saxaabadu ay joogeen diin ahayn maantaa diin noqon maayo dad fara badan baa maanta waxaan meel laba ku oolin oo xaqiiqaba meel laba ku rugoobaynin waxa weeya ku celcelinaya oo le waxa weya waxaanaa bannaan culamadu aad iyo aad bay uga hadleen boorinta ay isku inagu boorinayaan sunnada iyo digitaanka ay ka digayaan waxa weeyaan bidcada waxay culammadu isku waafaqeen sunnada oo la dafiro inay tahay kufrun sariix gaalnimo cad waddada uu raacayaana ay tahay tii lagu halaagsamayey ee lagu wax weeyaan hoogayey waxau odhanaya sheekh cabdilmuxsin raximah اllah xafidah اllah man lam yaakhud bالsunnati fahuwa kaafiru biاlkitaabi waالsunna qofka sunnada qaadan waaya ee le anigu qur-aankuun baan ku dhegayaa sunnada dafiraa kitaabka iyo sunnada labadooda uu ka kufriyey kaas labadooda waa beeniyey wa min awdax wa min awdaxi maa yubayinu dalika waxyaalaha taa caddaynayana waxaa ugu cadcad ana salawaati alkhams faradaha allahu tacaala birakacaatin mucayana wamaa jaءa cadaduha fi اlqur'ani fالظuhru arbacu rakacaatin wاlcasru arbacu rakacaatin والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتان صلاadaha شhaنta إلaahay سubحaaنه وataعaaلى qur'aaنka ayuu ku faral yeelay waa inagu waajibiyo tukadab allah سubحaanaه وataعaalى yidhi laakiin tirada la tukanaayo salaadaha xagga rakcadaha lama sheegin oo qur-aanka laguma sheegin inay duhur afar tahay oo casar afar yahay oo cisha afar yahay oo maqrib saddex yahay oo salaada subax laba tahay xagee bay qur-aanka kaga taallaa suuradeebaasta sheegtay wuxuu cuwaansanayaa kufru man lam ya'khud biاsunna wa bayaanu buطlaanu طariiqatihi hadal dheer ayuu waxa weyaan markaasi sheegay markaasu wuxu dhahay faladii yaquulu inahu laa ya'hudu ila bilqur'aani walaa ya'hudu biاsunna kam sayusali duur ka odhanaya anigu qur-aanku umaa raacaya sunnada raaci maayo duhri masuu tukanaya qur-aankii salaaddii duur iyo qaabkii loo tukanayey iyo arkaanteedii iyo ragcadaha la tukanayo iyo xilliga la tukanayaa ma ku yaallaan haddayse ku yaallaan bal hala akhriyo hala sheego wa kam sa yusalli alcasr salaadda casarna imisuu tukanaya saasuu hadalka usii wadaya wuxuu odhanayaa idan sunatu rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalama waxyun min allah sunnada nebigu waa waxyi ilaahay xaggiisa ka ahaaday waalahdu biha laasimun kalqur'aan in sunnada la qaataana waa waajib laasim bimacnaa waajibin sida qur-aanka in la qaataa ay waajib u tahay ba sunnada in la qaataa waajib ay u tahay walaa yufaraqu bayna الsunati wاlqur'ani wاlqur'aani min xayثu اlcamali wاlأkhdi bimuqtadaa maa dallat calayh lama kala geyn maayo qur'aanka iyo sunnada xagga camalka iyo qaadashada waxay keensanayaan wixii sunnadu ka fartay waa waajib in la qaataa wixii qur-aanku farana waa waajib in la qaataa inagu ishaaraynay tilmaamaynay qur-aanka in fara badan ama dhul fara badan in sunnada lagu caddeeyey aayaadka qur-aanigu waana waa kii ku soo arooray waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhi walacalahum yatafakkaruun bal yajibu an yatalaqa alinsaanu axaadiida rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalama biha kama yacmalu biha kama yacmalu bima jaءa fi اlqur'ani اlkariim liأna اlkula waxyu min allahi caza wajal waxaa la mida zakadii zakadii waaatu zakaata baa qur-aankii la yidhi laakiin zakada xaqiiqadeeda ciddii ay ku waajibaysay nisaabka marka uu gaadhay iyo xadka uu gaadhay xoolaha la qaadaayo neefka la qaadayaa da-da uu yahay cidda la siinaayo wax fara badan oo ka mida sunnada lagu sheegay sunnada haddii la dafiro waxay keensanaysaa diintii badankeed in la dafiro ibnu xasm baa wuxuu odhanayaa low ana imra'an qaala hadduu ruux yidhaahdo laa na'khudu ilaa bima wajadna fi اlqur'an lakaana kaafiran biijmaaci اlummati hadduu qof yidhaahdaba oo ku tiraabo ma qaadanayna qur-aanka wixii ku sugan mooyaane kaasi wuxuu noqon noqonayaa mid ka gaa mid kaafira oo diinta ka baxay ummaddaana saa isku waafaqsan mawduuca runtii waa mawduuc aada u ballaadhan marka sunnada laga hadlayo bidaca laftooda in la taataabto oo wax fara badan la sheeg sheegaana waa loo baahan yahay waktigana waa wakti aada u kooban laakiin waxaan ay u badan tahay amaan rajaynayaa dee inay tahay min baabi tadkiir xusuusin uun inaaasaynu insha allahu tacaala kusoo koobsanaynaa mawduucu aada iyo aada u ballaadhan yahay wixii aan khataay aan gafay famin nafsii wa min الshayطaan wallahu warasuuluhu bari'aani minh wixii aan sawaab iyo sax sheegaynaa famin allahi subxaanahu wa tacaala walilaahi alxamdu wاlminة subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuubu ilayk